sagaashan iyo kow dhibic shan dalsan redio
la soco barnaamijka wareegga wararka oo ku dhegayso xog xaqiiqa iyo waraysiyo xiise leh wuxuu yidhi waa la yidhi iyo way ahayd adoon ku wareerin dhegta ku hay wareegga wararka dalsan si aad u hesho xog la hubiyey waraysiyo la soo xulay iyo warbixinno xasaasi ah dhegayso barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac sagaalka iyo barka habeennimo habeen waliba marka laga reebo habeennimada jimcaha la wadaag wakhtigaaga oo wehelkaaga ka dhigo wareegga wararka dalsan si aad u hesho macluumaad ku xiise geliya
bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiin meel kasta ay joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka dalsan oo aad dhegaysataan habeen kasta marka laga reebo habeennimada jimcada
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu dawgalay mar kale habeen wacanoo wanaagsan waa habeennimo arbaca ay sii baxayso khamiisna oo sii ogolayso taarikhduna ku beegan tahay shanta bisha abriil sannadda laba kun iyo saddex iyo labaatan qodobada iyo macluumaadka barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo sheegay in ay ciidamadiisu isbaaro aysan u aalin deegaanada hirshabeelle waxa uuna sheegay in isbaarada ay u taalo ciidanka xoogga dalka ee hoostaga wasaaradda gaashaandhigga cali cabdulaahi xuseen guudlaabe madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo arrimahaasi ka hadlaya ayaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa qodobada kale barnaamijka aan kusoo gudbin doonno waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalk soomaaliya waxa ay faahfaahin buuxda ka bixisay howlgalladii ka dhanka ahaa dagaalamayaasha al-shabaab toddobaadkan iyo sidoo kale guulo ay sheegtay inay ka gaartay dagaalkaasi wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlaya ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonna oo aad ku maqli doontaan qodobada kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu ka hadlay wejiga labaad ee dagaalka ka dhankaha al-shabaab barnaamijkan kusoo gudbin doonaa oo aan kusoo qaadan doonaa qodobada kale caawa barnaamijka aad kusoo gudbin doonna waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka oo maanta ku geeriyooday dalka turkiga iyo madaxweynaha soomaaliya oo ka tacsiyeeday geerida ra-iisul wasaarihii hore ee dalka qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dowladda soomaaliya iyo jabuuti oo ka wada hadlay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee dalka ka socda qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaan caawa barnaamijka kusoo qaadan doonaa tabiniyo diyaarin waa anigoo cabdisalaan jowlo shaakir cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya waa mar kale iyo wareegga wararka dalsan
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
mar kale habeen wacano wanaagsan aan ku bilowbo magaalada muqdisho caawa waxaa laga maqlay dhawaqa jug culus kuwaas oo loo maleynayay in qaraxyo iyo hoobiyaal ay yihiin qaraxyadaasi iyo hoobiyaashaasi waxyaabaha loo maleynaya ayaana waxa ay qalqal iyo dhibaatooyin ku abuureen dadka shacabka ah ee caasimadda xilliga anfurka kadib ayaana laga maqlay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir sida degmada boondheere shangaani iyo wadajir dadka shacabka ah ayaa qalqal xooggan soo wajahay iyagoo qaraxyo iyo u maleynaya hoobiyaal waaweyn khasaaro ay ka dhasheen laakiin taliska booliska soomaaliyeed ayaa war ay soo saareen waxay ku sheegeen in ay waxaas ahaayeen baco dheemish ah oo la doonayay in lagu qalqalgeliyo shacabka iyo caasimadda shacabka ku sugan guud ahaanba waxayna sheegeen in arrintaas ay sameynayaan dad amniga kasoo horjeeda oo nacab in amniga dalka u noqdo mid jawi degan ah oo aada iyo aada u wanaagsan muddooyinkii ugu dambeeyey arrimaha noocan oo kale ah ayaa magaalada muqdisho ka dhacayay iyo arrimo kale oo aad iyo aada u fara badan oo dhawaqa jugta waxyaaba qarxi loo maleynayo oo kale ah markanse madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe warbaahinta ayuu la hadlay maanta waxauna sheegay in hirshabeelle aysan isbaaro u aalin ciidankiisa laakiin ay u taalo isbaarooyinka halkaasi yaala ciidanka xoogga dalka ee hoostaga wasaaradda gaashaandhigga wuxuuna sheegay in dhaca iyo boobka ay sameynayaan qaar ka mid a ciidamada xoogga dalka cali guudlaabe oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi sidaad ogtihiinba beryahan waxaa aada loo hadalhaayey inay ka jiraan deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle isbaarooyin iyo jidgooyo ummadda lagu dhibayo yaa dhigtay yaase dhibka ku haayo ummadda safarka amba dadka ku nool dowlad goboleedka hirshabeelle in la isweydiiyo wax u baahan waayo runta arrintaas wax badanaan hoos uga hadalnay waxaad ogeedeen in bayaan laga soo saaray degmada cadale madaxweynaha dalka uu joogay duubabka dhaqanka saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo dhammaan dadka deegaanka dadka waxgaradkooda ugu muhiimsana inay joogeen wax badanaan kala hadalnay dhibaatooyinkan ka jiro deegaanadan sida isbaarooyinkan kusoo noqnoqday iyo dagaalada sokeeyo ka dhaco deegaanada dhammaan waa kala hadalnay ummadda bayaanna waa laga soo saaray waxaan rabaa marka inaan si gooni uga hadlo arrinta isbaarada isbaara isbaarada la dhigto deegaanada hirshabeelle yay u taallaa yaasa dhigtaa isweydiin mudan waxaan rabaa maanta inaan caddeeyo dhibka lagu haayo ummadda safarka iyo bulshaweynta hirshabeelle waxa ku haayo waa ciidamada milatariga qeyb ka mid a waxay wataan dareeskii dowladda waxay xiran yihiin darajadii dowladda siisay waxay wataan gaadiidkii dagaalka ee dowladdu ay siisay garaamay qaataan mushaaray qaataan ummaddana jidkaay ay u taagan yihiin oo safarkii ay dhibayaan ciidamadii magacoodii ay ku dheelaayaan dowladnimadii ay ku dheelaayaan statekiina waa suurad xumeeyeen oo isbaaraa taallo hirshabeellea la leeyahay waxaan rabaa inaan u caddeeyo ummadda ku nool hirshabeelle qofna uma taallo shacaba qabiilna uma taallo maamulka hirshabeelle heer gobol iyo heer degmana meelay taallo ma jirto laba iyo tobanka degmo ee xur ahee hadda la joogo degmo ay isbaara taallo ma jirto ee maamul ama heer gobol ama heer degmo ay u taallo dowlad goboleedka hirshabeellena wasaaradda maaliyadda ayaa laba kastam waxay u taallaa laba meelood tubta xeebta marto ceelcadday u taallaa tubta laamigaana balcaday taallaa wasaaradda maaliyadda ayaana canshuur qaado waana mid dastuuri oo xaq loo leeyahay in stateku inuu qaado oo xaq uu leeyahay waxaan rabaa marka milatarigan madaxdoodii waa kala hadalnay dhibaatada iyo jagboyntiyada ay dhigayaan iyo jidgooyada ay dhigayaan madaxda ciidamada qalabka sida waa kala hadalnay waxaan dhahnay dhibkaanay ku haayaan ummadee wax laga qabto wax laga qabtana ilaa haddeed ma jiraanoo dhibaatadii weli way jirtaa waxaan rabaa marka inaan caddeeyo ummadda hirshabeelle ciday isbaara u taallo oo bulsho weynta ka mida haba yaraatee ma jirto waxay u taallaa isbaaradu booliisku uma taallo nabad sugidda uma taallo shacabna uma taalo milatariga qaar ka mid ahay u taallaa wasaaradda gaashaandhigay hoos tagaan madaxda qarankana waxaa laga rabaa nabarka in la salsalaaxo kuma daawooye in la dilaaciyo ku daawoobaahe isbaarada cid ay u taallo foolka fartaa laga saaro hebel iyo hebel ay u taal in la yidhaahdo sharciga la horgeeyo intaasaan rabaa maanta inaan u caddeeyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer hirshabeelle runtii waana uga mahad celinayaa ummadda hirshabeelle ku nool siday ula direen khawaarijta siday dalkan culays ka heystay ay gacan wegeysteen naf iyo maal ay isugu dareen waa uga mahad celinayaa haddana wixii dhiman in la dhammaystiraa la rabaahe inay wejiga labaadee dagaalka ay naf iyo maal isugu geeyaan sida cadowga looga qaadi lahay deegaanadaynaan rabaa inaan ugu baaqo waxaa kaloon rabaa inaan iidana ugu baaqo waad ogtihiin waxaana soo gaarayo maaragtay alaarmiyo badan oo webiga fatahadiisa ah webiga fatahadiisana deegaanada webiga ku xeeran in loo diyaar garoobo biyahaas xoogga lehee soo socdo ilaahay ummadda ka badbaadiyey in loo diyaar garoobaa la rabaa webiga labadiisa dhinac dadka ku nool ha foojignaadaano maamulada degmooyinka ee ku xeeran webiga sida balcad jowhar mahaday jalalaq buulo burto ilaa beledweyne iyo deegaanada kale oo ka xageeya dhammaan ha loo diyaar garoobo fatahadaas sidii wax looga qaba lahay annagana istayd ahaan habeeni maalin waa u taagnaa doonaa insha allah haddii la raalli ka noqdo gacan aanan ka geysa ka geysaynaa wax alla waxaan awoodna aanan ka geysaynaa insha allah haddii la raalli ka noqdo waxaan rabaa arrinta isbaarada ummadda hirshabeelle sidii shabaabka oo kale ha ula diriirto ninkii isbaaro dhigtay wuxuu la mid yahay cadowga shabaab uu la mid yahay halala diriro dowladda dhexna waxaan rajaynaynaa inay wax ka qaban doonto ciidamada milatariga qaarka ka mid ah isbaarada dhigtay magacii milatarigana ku dheelay magacii dowladnimadana ku dheelay hirshabeellana suurad xumeeyey ummadda ku safraysana ku dhibaataynayo waa milatariga qaar ka mid ah in wax laga qabtaan rajaynaynaa haddii ilay raalli ka noqdo aad iyo aad aad umahadsantihiin madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe ayuu kaasi ahaa markanse ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka soomaaliya ayaa maanta ku geeriyooday dalka turkiga madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana tacsi ka diray waxaa maanta dalka turkiga ku geeriyooday allahu naxariistay ismaaciil huure buubaa oo xilal kala duwan kasoo qabtay dalka kuna soo shaqeeyey xaalado adag oo isaga oo qayb ka ahaa shirar badan oo dub heshiisiin ah waxaa ka mid xilalka sare ismaaciil buubaa uu soo qabtay ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah waxauu sidoo kale mar soo noqday wasiirkii maaliyadda ee somalilan burburkii dowladdii militariga ahayd isaga oo kadib noqday xubnihii ka soo muuqday dowladdii carte iyo midii kenya lagu soo dhisay laba kun iyo afartii geerida ku timid ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa waxaa ka tacsiiyey madax iyo siyaasiyiin kala duwan iyo xildhibaano iyaga oo alle ugu baryey inuu jannadii ka waraabiyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tacsi u diray qoyska qaraabada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday allahu naxariistee ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka ahna wasiirkii hore arrimaha dibadda ismaaciil maxamuud huure buuba xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in ismaaciil buuba uu ahaa aqoon-yahan iyo khabiir door weyn ka soo qaatay u adeegidda qarankiisa iyo dib u dhiska dalka ismaaciil wuxuu door weyn ka soo qaatay xoojinta siyaasadda arrimaha dibadda iyo dib ugu yeegleelidda dowladnimada soomaaliya isagoo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii kumeel gaarka ahaa ee soo maray dalkeenna madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa uga alle uga baryey in ismaaciil huura buubaha uu hoygiisa ka yeelo jannatul firdows samar iyo iimaanna uu ka siiyo qoyskii qaraabadii iyo ummaddii soomaaliyeed uu ka baxay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka dalsan raadiyahan dalsan ee muqdisho ayuun idinkaga imaanayaa aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran bremier wallet waa application cusub oo kuu keenay bremier bank faa'iidooyinka bremier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga bremier waa iska diiwaangelin karaan bremier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga bremier bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa blay storeka ama app storeka
ama taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan
qaybihii dhexe ee barnaamijka wareegga wararka ayaad maqlaysaan markan dowladda federaalk soomaaliya waxa ay faahfaahin buuxda ka bixisay howlgalladii ka dhanka ahaa al-shabaab ee toddobaadkan iyo guulihii dowladda soomaaliya ee ka gaartay dagaaladaasi wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya daa-uud awees jaamac ayaa maanta xarunta wasaaradda warfaafinta wuxuu kula hadlay warbaahinta isagoona shir jaraa'id qabtay wuxuuna ka warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidanka xoogga dalka ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab toddobaadkan iyo guulihii waaweynaa ee dowladda federaalk soomaaliya ay gaartay bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mar kale iyo warbixinteeni toddobaadlaha ee waxqabadka dowladda iyo arrimaha ugu waaweynaa ee waddanka jira toddobaadkii lasoo dhaafay waxaan ku bilaabaynaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo mudane cabdikariin xuseen guuleed iyo maxamed cabdiwaare u kala magacaabay inay noqdaan erduheer qaran oo qaabilsan arrimaha somalilan iyo dhinaca xasilinta sidoo kale madaxweynaha uu warqadihii aqoonsiga ka guddoomay danjirayaal cusub oo loo soo magacaabay soomaaliya kuwaas oo kaalaha danjirayaasha dalalka jabuuti canada iyo cuba
ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ra-isul wasaare xukuumadda federaalk ee soomaaliya isna waxa uu ka qayb galay munaasabaddu ku bogaadiyey howlgalka midooda afrika ee admis xilli admis ay xusayso sanad guuradeed koowaad tanii markii la dhisay sababtoo admis waxay la wareegtay howlgalkii hore amisom marka waa sanad tan iyo markii la asaasay sidoo kale ra-iisul wasaaraha waxa uu guddoomiyey toddobaadkan shir looga hadlayay bilaabidda wejiga labaad ee dagaalka dhanka khawaariijta iyo xoreynta dalka sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga waxay si rasmi ahaana ugu dhawaaqday in dagaalka looga soo horjeedo khawaarijta al-shabaab uu dhowaan bilaabanayo kaas oo qayb ay ka noqonayaan dalalka deriska oo taageeraya dowladda soomaaliya golaha wasiirada ayaa sidoo kale isla toddobaadka inta lagu guda jiray waxa ay ansixiyeen nidaam amaba sharci hagaya gaadiidka mootobajaajta ee magaalada muqdisho ka howlgala hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma waxay gargaar aadinimo gaarsiisay deegaanada baar dheere xudur masegawaa iyo baarkacyaasha ku nool gobolka banaadir xafiiska xeraalyaha guud ee qaranka waxaa loo soo gudbiyey kiisas la xiriira lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada dowladda soomaaliya waxay kaloo toddobaadkan ku dhawaaqday in guud ahaan la curyaamiyey hanaankii maaliyadeed ee khawaarijta al-shabaab waxaa kaloo jiray in ay jireen xubno ka tirsan shabaab kuwaas oo isku soo dhiibay ciidamada qaranka waxaa ka mid ah cabdi xasan xulbaale oo ka mid ah horjoogayaasha al-shabaab oo iska soo dhiibay gobolka shabeellaha hoose toosna isugu dhiibay ciidanka qaranka ee xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kale galmudug waxaa jira laba xubnood oo khawaarijta ka tirsan bishaar shardi maxamed xase iyo yuusuf suleymaan abukar jirow salaaxudiin loo yaqaano oo iyaguna isku soo dhiibay ciidanka daraawiishta galmudug sidoo kale horjooge xuseen daahir maalin dhegay oo khawaarijta al-shabaab u qaabilsanaa weerarada shacabka lagu beegsanayo ayaa isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka ee ku sugan degmada eeldheer ee degmada dowlad goboleedka galmudug sidoo kale horjooge la yidhaahdo calas ibraahim axmed barre ayaa lagu soo qabtay howlgal halkaasi ay ka fuliyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa kaloo ciidamada xoogga dalka ay howlgal ka fuliyeen tuulada la yidhaahdo makuude oo ku taala duleedka baydhabo halkaasoo ay ku dileen afar iyo toban ka mid ah xubnaha khawaarijta wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka waxay bilowday siina wadaa inay gargaar guud cuntaa u fidiso dadka ku nool deegaanada laga xoreeyay al-shabaab iyadoo la fulinayo halkudhigga nabad ku afur iyo ugu dambayn guddiga tartanka adeega xajka sanadka oo soo saaray liiska shan iyo toddobaatan shirkadood oo ku guulaystay bixinta adeega xajka ee sanadka wasiirka wasaaradda arfaafinta xukuumadda soomaaliya ayuu kaasi ahaa intaanan ka bixin wararka al-shabaab madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu ka hadlay dagaalka kooxda al-shabaab gaar ahaan wejiga labaad ee dhowaan bilaaban doona wuxuuna shaaciyey in al-shabaab ay ku qasbi doonaan miiska wadahadalka madaxweynaha ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in duulaanka cusub ee militariga dhowaan ka bilaaban doona dalka looga adkaan doono kooxda al-shabaab kaasi oo wejigiisii hore lagu xoreeyey deegaano hor leh labada arrimood ayaa jira ama laba arrimood ayaa jira in al-shabaab looga adkaado mid waa militari ahaan midda kalena waa fikri ahaan ayuu xasan sheekh maxamuud ku yidhi waraysi uu siiyey wargeyska afka dheer ee financial times madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in hadafkiisa ugu dambeeya ee howlgallada ka dhanka al-shabaab uu yahay sidii uu kooxdan ugu celin lahaa meelo cidhiiri ah oo aanan ka ahayn inay nabadda qaataan sida uu hadalku dhigay dagaalka fikradeed wuxuu sii socon doonaa in muddo ah laakiin midka militariga ahna waxaan aaminsanahay inaan kaga adkaan doonno iyaga ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya oo financial times waraysiga siinayey waxa uu sii raaciyey hadalkiisa al-shabaab waxay weli dareemayaan inay sii noolaan karto waxaana sidoo kale la rumaysan yahay in fursadda wadahadallada aysan weli qaan gaarin laakiin dhammaadka tani waxay ku dambeyn doontaa wadahadal hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya xilli dhowaan uu dalka ka bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab kaasi oo ka qayb yihiin ciidamo ka socda dalalka itoobiya kenya iyo jabuuti wejiga koowaad ee dagaalka ayaa waxaa al-shabaab ay lumisay deegaano hor leh oo sannado badan ay ka talinayeen taasi oo lagu qiyaasay saddex meelood meel meelaha ay ka joogaan gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhowaan shaacisay in wejiga hore ee dagaalka kooxda al-shabaab looga dilay in ka badan saddex kun oo ay ku jireen horjoogayaal sarsare saddex kun iyo toddoba boqol oo kalena lagu dhaawacay deegaanada lagu xoreeyey isla wejiga koowaad ee dagaalka ayaa waxay dowladdu ku sheegtay ilaa iyo toddobaatan goobood kuwaas oo isugu jira deegaano ka tirsan gobollada hiiraan shabeellaha dhexe shabeellada hoose galguduud mudug iyo jubbada hoose sida deegaanada aadan yabaal xarar dheere caallaar rumirgood iyo deegaano kale oo istaraatiiji ah guud ahaan barnaamijka wareegga wararka caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa anigoo cabdisalaan juula shaakir ayaa idinla socodsiinayey cabdilla cabdiqaadir xasan ayaa farsamaynayay tan iyo barnaamij dambe intaan ku kulmi doonno habeen wanaagsan ramadaan kariim